galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sahanka raadiyaha cadaadyo qodobada dhegeystayaal barnaamijka galabnimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha soomaaliya farmaajo oo safarkii sagaalaad ku tegay magaalada dooxa ee caasimada waddanka qatar maxay tahay sababta dib loogu dhigay caleemasaarka madaxweynaha galmudug oo labaiyo labaatanka bisha oo maanta ah lagu waday inuu ka qabsamo magaalada cadaado barnaamijka ayaad ku maqli doontaan dhegeystayaal sidoo kale dhegeystayaal barnaamijka waxaad ku maqli doontaan shir ku saabsan siday u wada shaqayn karaan hay-adaha amniga iyo warbaahinta oo ka furmay magaalada muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulka ahlusunna oo xukuntay rag iyo dumar ay sheegeen inay xiriir leeyihiin xarakada al-shabaab barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sidoo kale dhegeystayaal barnaamijka waxaad ku maqli doontaan ciidanka amisom oo howlgallo ka sameeyey magaalada muqdisho ku xirxiray dhalinyaro badan madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo ka hadlay wadahadal ay galmudug la furayso ahlu sunna wal-jamaaca barnaamijka ayaad qodobkaasina ku maqli doontaan sidoo kale dhegeystayaal barnaamijka waxaa qayb ka ah soomaali cudurka daacuunka uu kula dhacay gudaha waddanka yeman qodobada wararka caalamka ee barnaamijka sahanka idinkugu soo gudbin doono intaan ku guda jirno dhegeystayaal waxaa iyana qayb ka ah soddon qof oo ku dhimatay dalka liibiya iyo dowladda baraaziil oo fulisay howlgallo ka dhan ah daroogada waddankaasi qodobadaasi kuwo kale barnaamijka sahanka galabnimo ayaad ku maqli doontaan mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sahanka galabnimo ee raadiyaha cadaadaho galabnimadan taariikhdu ku beegan tahay labaiyo labaatanka mey sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idinla socodsiiyo anigoo ah xasan maxamed cismaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa lagu wadaa inuu booqasho ku tago magaalada dooxa ee caasimada dalka qatar sida ay shaaciyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya amiirka dowladda qatar ayaa casuumaad rasmi ah uu ka helay madaxweyne farmaajo waxaana maalmaha soo socda uu gaari doonaa magaaladaasi madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa horey safarro u tegay dalalka urdun imaaraadka carabta kenya sacuudiga turkiga etoobiya iyo dowladda u k madaxweynaha ayaa sheegay in ujeedka safarada badan looga golleeyahay horumarinta xiriirka caalamiga ah ee soomaaliya waxaad maqlaysaan barnaamijka sahanka galabnimo ee raadiyaha cadaado waa tahay dhegeystayaal waxaa inoo soo socda qodob ku saabsan sababta dib loogu dhigay caleemasaarka madaxweynaha galmudug oo la filayay in maanta magaalada cadaado lagu qabto hase ahaatee waxaa nooga soo hormari doonaa shir ku saabsan sida ay ugu wada shaqayn karaan hay-adaha amniga iyo warbaahinta oo ka furmay magaalada muqdisho shir ku saabsan sida ay u wada shaqayn karaan warbaahinta iyo hay-adaha ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka furmay maanta hotel biis ee magaalada muqdisho shirka waxaa ka qayb galay wasiirka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xildhibaan yunis wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga cabdinaasir siciid muuse madaxa warbaahinta madaxa bannaan iyo wakiilo ka socda midooda yurub shirka ayaa la filayaa in lagu soo bandhigo cilmi baaris ku saabsan siday u wada shaqayn karaan hay-adaha ammaanka dowladda soomaaliya iyo warbaahinta madaxa bannaan ee dalkeena soomaaliya ka jirta waa tahay dhegeystayaal maxay tahay sababta dib loogu dhigay caleemasaarka madaxweynaha galmudug oo maanta la filayay inuu cadaado ka qabsoomo saraakiil ka tirsan galmudug ayaa raadiyaha cadaado u xaqiijiyey in dib loo dhigay caleemasaarka madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaali gelle xaaf oo lagu waday in maanta lagu caleemasaaro magaalada cadaado sababta dib loogu dhigay caleemasaarka ayaa waxaa la sheegay inay ka mid tahay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo ka maqan dalka islamarkaasina lagu waday inuu ka qayb galo caleemasaarka madaxweyne axmed ducaali geelle xaaf madaxweynaha soomaaliya ayaa imaan doona magaalada cadaado si uga qayb galo caleemasaarka sidoo kale waxa uu ka qayb geli doonaa caleemasaarka qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ayaa iyaguna imaan doona madaxweynaha cusub ee galmudug axmed ducaali geelle xaaf ayaa waxaa la doortay saddexdii bishan waxaana looga fadhiyaa in uu ka shaqeeyo midnimada shacabka degan gobolada dhexe dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay ka hadashay dileelka loo geysto eegadii soo dooratay baarlamaanka federaalk soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay dilalka kala duwan ee ka dhacay magaalada muqdisho ee loo geysanayay dadkii soo doortay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya kuwaasi oo qaarkood lagu dilay magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ka xun tahay dilalka lagu hayo shacabka soomaaliyeed waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay keeni doonto qorshayaal cusub oo looga hortegayo dilalka loo geysto shacabka soomaaliyeed runtii aad iyo aad anaga uga walwalayna qof shacab ah maalintii waxyeelo loo geysto gaar ahaan kooxahan argagixisada ah taasna waa mid runtii aan aada uga walwalno raallina aan uga ahayn haddana dhinaca kale waxaan ognahay kooxahan argixisadu inay mar walba isku dayaan inay shacabkii qalqalgeliyaan habka keliya ay ku qalqalgelin karaan waxay tahay inay shacab aan waxba galabsan oo meel joogo inay muxuu ahaa taarget ka dhigtaan arrimahaas oo dhan waa arrimaha qorshaha muqdisho loo keenay oo la rabo muddo saddex bilood gudahooda in magaaladan aysan ka dhicin wax fal ah oo dil ah si taas loo hirgeliyo ayagiina ay isku dayayaan inay khasaaro kastay geysan karaan shacabka u geystaan annaga waxaa naga go-an in hal mar la soo afjaro tiina waa tan hadda lagu guda jiro howlgalkan oo la qorsheeyey oo bilaabanaya waa mid looga dan leeyahay inaysan qof macno daro nooga dhiman kuwaas dad ku dhuumanayaan heer hadda waxaa la joogaa shacabkii ay ka shaqaynayaan inay hay-adihii amniga ula shaqeeyaan bishii lasoo dhaafay ayaa magaalada muqdisho waxaa ka dhacay dilal qorshaysan oo loo geysanayay ergooyinkii soo doortay xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya waa tahay dhegeystayaal maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee ahlu sunna wal jameeca ayaa xukunno ku riday shan qof oo lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab eedeysanayaasha oo maalin ka hor laga xukumay magaalada guriceel ayaa afar ka mid ah waxa ay ahaayeen rag iyadoona siyaabooyin kala duwan gacanta ay ugu soo dhigeen ciidamada maamulka gobolada dhexe afhayeenka ciidamada maamulkaasi cabdinuur maxamed xuseen oo shir jaraa-id ku qabtay magaalada guriceel ayaa xaqiijiyey in eedeysanayaashan laga soo kala qabtay magaalooyinka dhuusamareeb iyo guriceel afhayeenka ayaa sheegay inay caddayn iyo qiraal kadib eedeysanayaasha lagu helay dhammaan eedeymihii lagu soo oogay islamarkaasina ay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab cabdinuur maxamed xuseen ayaa sheegay in eedeysanayaasha oo dhammaantood dhalinyaro ah lagu xukumay min labo sano oo xabsi ah magacyada afarta nin ee la xukumo ayaa kala ah cabdiqaadir bare xaashi faarax oo lix iyo labaatan jir ah laba sano oo xabsi ah ayaa lagu xukumay cabdiraxmaan diiriye cabdulle dhiblaawe isagana toddoba iyo labaatan jir waaye islamarkaasina waxaa lagu xukumay laba sano oo xarig ah xasan cabdi xaashi carab oo sagaal iyo labaatan jir ah laba sano oo xabsi ah ayaa lagu xukumay cabdixafiid xasan maxamed beyle oo koob iyo soddon jir ah isagana laba sano ayaa lagu xukumay gabadha keliya ee raggaasi lala xukumay oo magaceeda aanu helin balse da-deeda lagu sheegay toddobiyo toban sano jir ayaa lagu xukumay laba sano oo xabsi adag ah waa tahay dhegeystayaal barnaamijka saanka galabnimo ayaad weli maqlaysaan qeybihiisii dhexe ayaana ku guda jirnaa ciidamada amisom iyo booliska soomaaliya ayaa barqanimadii hore ee maanta howlgal ka bilaabay xaafado ka mid ah magaalada muqdisho waxaana ay ku xireen dhallinyaro badan oo deganaa xaafadaha degmada wadajir ee gobolka banaadir ciidamada booliska ah iyo kuwa amisom ayaa barqinimadii hore ee maanta waxa ay howlgalkaasi ka fuliyeen xaafadaha degmada wadajir gaar ahaan qeybta siliga ee dhacda dhanka degmada wadajir ee gobolka banaadir waxaay xireen wadada u dhexeysa isgoyska banaadir iyo ex control afgooye waxaayna aada u baarayeen gaadiidka iyo guryaha xaafadaha siliga ku yaala waxaa la sheegayaa in ay qabqabteen dhalinyaro badan oo ka mid ahaa dadka degan xaafadda siliga ee degmada wadajir gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in dhowaan uu bilaabanayo howlgallo lagu xaqiijinayo amniga gobolka banaadir islamarkaasina howlgalladaasi ay ka mid tahay qorshayaasha dowladda federaalk soomaaliya ay ku dooneyso xasilinta caasimada muqdisho maamulka galmudug ayaa sheegay inuu dib u bilaabayo wadahadallada ay kula jiraan ahlu sunna wal jameeca madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi ayaa sheegay in galmudug ay dib u bilaabayso la hadalka ahlu sunna kadib caleemasaarka madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelixaad wadahadallada ahlu sunno iyo galmudug ayaa dhowr jeer fashilmay iyadoo sidoo kalena doorashada galmudug laba jeer dib loo dhigay si ay uga qayb qaataan ahlu sunna waljamaaca balse aysan suuraabin madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi waxa uu sheegay in laba jeer oo hore uu fashilmay wadahadalka ahlu sunna arrintaasina uu sheegay in iyagu ka dambeeyeen galmudugna ay isku dayday marar badan in ay wadahadalka ay kaalin wanaagsan ka qaadato soomaali ayuu cudurka daacuunku kula dhacay gudaha wadanka yeman qaar ka mid ah dadka soomaalida ah ee ku harsan magaalada sanca ee caasimada dalka yemen ayaa hadda waxa ay la kulmayaan xanuuno uu ka mid yahay cudurka daacuunka inta la xaqiijiyey soddon iyo kow qof oo u badan caruur da-yar ah iyo dhallinyaro ayaa la dhigay cisbitaalka magaalada sanca ee caasimada wadanka yeman dadkaasi waxa ay ka mid yihiin boqolaal qof oo uu soo ritay cudurka daacuunka islamarkaasina hadda la dhibaatoonaya xanuunkaasi magaalada sanca waxaa maamula xuutiyiinta dalka yeman ee dagaalka kula jirta dowladda uu caalamku aqoonsan yahay waxaana ay soomaaliya ka mid tahay isbahaysiga oo sacuudigu hogaaminayo ee dagaalka ka wada dalka yeman inta badan soomaalida dalka yeman ayaa dalka dib ugu soo laabtay iyadoo kuwo kalena ay kasii tahriibeen dalkaasi islamarkaasina ay galeen sacuudiga iyo wadamo kale oo yurub ku yaala dadkaasi waxaa ka mid ah afartan iyo saddex qof oo diyaaradaha isbahaysiga ay ku dileen xeebta dalka yeman shan iyo tobankii maarso sanadkan labada kun iyo toddobaiyo tobanka iyadoo ilaa iyo hadda aan la haynin cidda saxda ah ee sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi weli waxaad maqlaysaan dhegeystayaal barnaamijka sahanka galabnimo ee raadiyaha cadaadow dowladda kenya ayaa sheegtay in ay bandowgii saarnaa magaalada mandheera ka qaaday islamarkaasina dadka magaaladaasi hadda ay socan karaan xilliga ay doonaan madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya william ruuto oo la hadlay dadka mandheera ayaa sheegay in dowladda kenya ay bandowgii habeenkii ahaa ay ka qaaday magaalada mandheera ruuto waxa uu sheegay in bandowga ay dowladda ka qaaday mandheera ay sabab u tahay bisha barakaysan ee ramadaan oo fooda nagu soo haysa waxa uu xusay in dadka magaalada ay cibaydaysan karaan xilliga ramadaanka dowladdana ay ka noqotay bandowgii saarnaa muddada sagaalka bilood ahaa culimada iyo ganacsatada deegaanka mandheera ayaa dowladda ugu baaqay inay bandowga ka qaado magaalada si dadka muslimiinta ah ay ugu fududaato cibaadadooda william ruuto waxa uu xusay in bandowga ay dowladda qaaday beddelkeed ay dowladdu deegaankaasi ka qorsheynayso boqol iyo konton askariya oo lagu kordhinayo laamaha amniga si loo xaqiijiyo amniga soohdinta soomaaliya iyo wadanka kenya waa tahay dhegeystayaal qodobo kale oo caalamka ah ayaa inoo soo socda hase ahaatee kusoo dhowaada mid ka mid a kaalimaha suugaanta
wixii i helaan la yaabay la yaabay wixii i helaan weli aan baran dhulkeeda intaan laa shilay hawe ma u loodhi waaxyahayga ano sheekada lafteeda weli aan baran dhulkeeda intaan laa shilay hawe ma u loodhi waaxyahayga يفوضه يقول لي شيء اوكي اللي بتراحي لقويو ما يقول بيبتي يقول بيبتي لقويو يفوضه يقول لي شيء اوكي اللي بتراحي لقويو ما يقول بيبتي يقول بيبتي لقويو hadiyaan isla yaami beenaa u laabkacay warkeeda wixii ihelaan la yaabay la yaabay wixii ihelaan la yaabay hadiyaan isla yaami beenaa u laabkacay warkeeda wixii ihelaan la yaabay la yaabay wixii ihelaan la yaabay islayaami beenaa u laabkacay warkeeda wixii ihelaan la yaabay la yaabay wixii ihelaan la yaabay
waa tahay dhegaystayaal booliska waddanka baraaziil ayaa fuliyey howlgallo waaweyn oo ka dhan ah daroogada waddankaasi booliska dalka baraaziil ayaa xeray ku dhowaad afartan ruux oo lala xiriiriyey dembiyo la xiriira ka ganacsiga daroogo kuwaasi oo ku sugnaa bartamaha magaalada siya bawlo oo muddo sanado ah si xor ah loogu gadi jiray looguna isticmaali jiray daroogada loo yaqaano kookiinka booliska tiradooda lagu qiyaasay shan boqol oo askari ayaa ka qayb qaatay howlgalkaasi la sameeyey tobanaan ka mid ah dadka la qabtay iyagoo adeegaasi wada ayaa si caro leh uga jawaabay go-aankaasi iyagoo bob u geystay dukaamo islamarkaasina guryo waaweyn burburiyey duqa magaalada sio bawolo jawo door iyo ninka la yidhaahdo ayaa sheegay in howlgalkani uu soo afjaray isla xisaabtan la-aantii ka jirtay aagaasi oo ay dad badani u yaqaaneen dhulka lama tagaanka ah dadka arintani dhaliilsanna waxa ay sheegeen in tallabadani ay dhibaatada u wareejin doonto qeybaha kale ee magaaladaasi duqa magaalada ayaa ballan qaaday inuu wax ka qaban doono arintan isaga oo shaaciyey in aagaasi la suuri doono kaamirooyinka ammaanka ee c c t v loo yaqaano ugu dambeynna khiyaarteena dhegeysataayay qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka sahanka galabnimadan aan kusoo qaadan doono ayaa noqonaya dad tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo soddon qof oo ku dhintay gudaha wadanka liibiya wararka ka imaanaya dalka liibiya ayaa sheegaya in ciidamada sheegtay inay yihiin kuwa qaranka oo taageero maamulka fadhigiisu yahay magaalada bariga ku taala ee tabruug ay duqeymo dhanka cirka ah ku qaadeen ciidamo ay iska soo horjeedaan oo taabacsan dowlada caalamka uu aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay magaalada tripoli ee caasimada wadanka liibiya toddoba weerar oo dhanka cirka ah ayaa lagu waramayaa in ay ku batilmaameedsadeen magaalooyinka huun iyo jafra oo koonfurta libiya habeennimadii sabtida iyagoo aargudasho uga dhigayay weerar lagu qaaday saldhig kooxdaasi ay leedahay maalintii khamiista ahayd goobjoogayaal ayaa hay-adda xuquuqul aadanaha u dhaqdhaqaaqda ee human rights watch u sheegay in ugu yaraan soddon qof ay ku dhimatay halkaasi weerarkan ayaa ka dhan ah heshiiska nabadeed ee labada dhinac ay gaareen horaantii bishan dhegeystayaal barnaamijka sahanka galabnimo oo idiin soo saaray idinlena socodsiinayay anigoo xasan maxamed ismaana galabnimadan intan ayaan ku ekeenayaa akhyaartana dhegeysatay tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo